halkudhigeygu aniga waa waa seelasta haba galmud mashkaladaas mashkaladaha ka jiraahi macna waxay la wadaagtaa dalka intiisa kale wax u gaarso marka in amnigii lasoo celiyo iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii waa qodobka koowaad si loo hormaro marka qodobkaa lasoo celiyo oo inta aan xuraysanna la nidaamiyo oo ciidamo nidaamsan oo kala dambeynta iyo nidaamka soo celiyana loo loo sameeyo inta kale aan horeysnayn cadowga laga fureeyo markaasna horumarkii markaa markaa wixii socon karana horumarka lagu dhinac wado marka aniga halkudhegeygu waa amni iyo horumar markay galmudug amni hesho oo ay kala dambeyn hesho oo dhulka cadowga uusan haysano oo nidaam iyo kala dambeyn iyo ciidan nidaamsan uu helo dhulka kalena uu xoroobo ayaa la hormarin karaa oo dekadaheedii laga shaqaysiin karaa oo eelaboorradeedii laga shaqaysiin karaa oo wadooyinkeeda la dhisi karaa oo khayraadkeeda badda iyo macadankii iyo shidaalkii lasoo saari karaa marka halkudhigeygu waa amni horumar xildhibaanada galmudugna in badan oo kamid a waa isnaqaanaa boqolkiiba sideetan dad aan saaxiibanaha waaye dadaan isnaqaano macaarifanaha waaye waa dad fiican dabcan qaabkay kusoo baxeen ayagu mas-uulka maahan laakiin dad maanta dhaartay oo xildhibaan ah waaye waana is aragna badankood xijo fiican ayaana ka qabaa qabnaa in cimiladaas aan galmudug ka leenahay ay nagu garab geli doonaan naguna caawi doonaan
waa gartay wararka qaar waxay sheegayaan in maxaan ku rahdaa dowladda federaalku murashaxiin ay waddo oo halkaas ay doonayso inay maaragtaa ku tartamaan si ay danaha dowladda ee gaarka ee galmudug ay leedahay ama ay ka leeyihiin ay u ilaaliyaan marka adigu taas maxaad ka leedahay adiguse ma ma ma ka mid tahay siyaasiyiinta ee xukuumadda nabad iyo nolol la magac baxda ee ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo ay qorsheynayso
waa mahadsan tahay su-aasha sideedaba anugu ma aaminsanay qof la wado oo rabitaankii galmudug iyo dadkii galmudug iyo xildhibaanadii galmudug aan ku imaan qiimeyntooda iyo maxaan ku idhaahdaa imtixaan ka qaadidooda aan ku imaanin ma aaminsanay qof hadda la wato inuu halkaa wax ka tari karo waxna soo kordhi karo soo anigu nooc kasta ha noqdo ama dawlad ha wadato ama qolo kaloo gunuubo siyaasadeed ha wato ama xisbiya ah sideedaba musharax la leeyahay oo qolo kala leedahay galmudug baan kacayo waana halkudhiga aan aan aan aan aan leeyahay galmudug uma baahna muranada muqdisho ka jira in loo soo raro galmudug waa nugushahay galmudug waxay u baahan tahay qof isku hay kara muxaafid iyo mucaarad miskin iyo muxtaaj dhammaan deegaanada kala duwan danahooda qof isku hay kara ayagana isku isku duwi kara oo midnimo iyo horumar ugu siiri kara iyo amni ayay u baahan tahay anigu waxaan ahay musharax madax bannaan xisbi iyo amba muxaafid ha noqdo ama mucaarad ha noqdo kama socdo dad kalena uma shaqeeyo anigu waxaan halkaan u imid inaan xildhibaanada galmudug aan kalsooni weydiisto anigoo aaminsan inay yihiin xildhibaano ka duwan kuwii hore oo maadaama ay ka duwan yihiin kuwii hore wixii hore wax ka duwan inay inay yimaadaan waayo galmudugti hore oo jirtay oo hadda u dambaysay iyo dalka loo dhaqmayo qaab ka duwan si qaab ka duwan loola dhaq loogu dhaqmo marka waa in marashax aragti cusub iyo ajendo cusub wata ay ay ku aaminaan galmudug anaga waxaan aaminsanahay inaan sifooyinkaan leenahay marashax mustaqil ah oo madax bannaan oo kalsooni bulshada galmudug oo ay ugu horeeyaan xildhibaanadoodu ka raadinaya ayaan nahay waana kasoo horjeen horjeednaa aragtida sheegaysa in kor looga soo tuuro qof looga soo waarido musharaxiin kale ama dawladi usoo waarido ama xisbiyo kale usoo waaridaan aragtidaas dadka kasoo horjeeda ayaan kamid ah waana ku kalsoonaa xildhibaanada galmudug inay isbedel la imaan doonaan waa gartay marka adigu waxaad leedahay aniga qudhayda xitaa cid gadaal iga riixaysa ma jirto ee aragti ifkee ah ayaan u imid galmudug una tartamayaa ma saasaa
gadaal waxaa iga riixaya xaaladaha galmudug ka jira oo aan u adkaysa waayo in aan wax ka bedelo aan go-aansado waana aaminsanahay inaan wax ka bedeli karo xag amni iyo xag horumar iyo xag bulshada gadaal waxaa iga riixaya in aan helo oon oon naftayda usoo usoo huray haddana rabo inaan u huro in galmudug ay midowdo inay galmudug hormarto inay galmudug amni noqoto afkaarahaan aaminsanahay haddaan anigu isgeen iskeenin garoonka ayaan aaminay inaan la ii fuli karin oo qof kale oo aan ku faray aysan fuli karaynin sidaas ayaa riixaysa sidaasna ayaan dadkii galmudug la wadaagayaa hore horena ula wadaagay xildhibaanadii galmudug ayaan la wadaagayaa waxaan la wadaagayaa waxgaradka galmudug si aan kalsoonidooda u helo oo aan ugu adeego
waa gartay ma ihi ma ihi qof gadaalka riix ku iyo ku imaanaya galmudug mar haddii gadaal laga laga riixayo cidda gadaalkaa riixaysa ayaa ku leh anigoo qof la leeyahay galmudug uma rabo anigana in leelahaado ma rabo waa gartay ee ma haysaa qorshe siyaasadeed oo adigu aad eh, soo bandhigayso oo aad leedahay haddii sidan iyo sidan la sameeyo galmudug waxay ka badbaadi kartaa murano siyaasadeed iyo dabinno siyaasadeed oo horleh inay ku dhacdo sida muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan la arkayay iyo iyadoo weliba hadda qaarkeed ay weliba taagan yihiin eh, eh, eh, eh, culaysyada qaar
ha waa mahadsan tahay waxaan leeyahay qorshe siyaasadeed waxaan eh, qorshooyinka dhadhow iyo kuwii fogfog ee ee galmudug aan la damacsanaada intaba ajandaaka leeyahay qorshe garan ayaan leeyahay oo baarlamaan keena la wadaagi doono xilliga sida xilliga munaasabka ay tahay amba xilliga la hortegayo waxaan aaminsanahay eh, dhowr shay hadda galmudug haddii lagu dhaafo laga joojiyona inay inay maxaanku idhaahdaa ay xal la heli karo kow waa qof- waa qodobka koowaade guruubada siyaasadaha federaalka ishaysta inaan la dhex keenin galmudug waa ayaan ku talinayaa marka hore marka intaa eh, haddii taa laga daayo oo qofka halkaan imaanaya qof madax bannaan oo dadka galmudug maxay rabaan dhahaya oo xildhibaanadii galmudug maxaa ka dhex buuxaya dhahaya aqooyaankay galmudug maxay rabaan waxgaradkay galmudug maxay rabaan galmudug maxay ah ayay rabaan qof sidaa u hadlaaya oo sidaa dadkii waxa weydiinaya oo dadkii uu madaxweyne u noqo lahaa inuu kasoo dhex baxa rabo qofkaas ayaa maanta isaga kala gelmudug marka qodobka koowaad waaye oo aan xalka u arko waxaa weeyaan faragelinta iyo in kor laga soo waadido musharax in laga daayo u baahan tahay galmudug labo galmudug waxay u baahan tahay qof garanaya wax hadda ay u baahan tahay galmudug kana bixi kara galmudug hadda waxay u baahan tahay isku keeni bulshadeeda la isku keeno la isku raadiyo galmudug waxay u baahan tahay amni galmudug waxay u baahan tahay qof dhallinyaraa oo dhiiran kara oo galmudug ka dhex shaqay kara oo maalinba degmo galmudug ku hoyo kara dadkooda u taga wala kala kasta meeshooda ugu taga dadka isku dabixida nidaamiya uma baahna galmudug qof maalinka uu madaxweyne noqdo maa- maalinka ku hogaansabooda muqdisho filooyinkooda mid kamida dega ee shirarka uga qayb gala xaleha iyo kala soomaaliya kaliya uma baahna bisi amba saddexdii isbuuc ee caasimada inta yimaada maalinka u yimaada laba maalin kadibna ka taga qofka noocaasi horan usoo aragnay galmudugna xal uma aha qodobka saddexaad aan isleeyahay galmudug cusub aa la dhisayaa marka galmudug cusub oo deegaanadeeda oo dhan ay doorasho ka qayb qaadanayaan oo qof kastee muwaadin ahay galmudug ee inuu wax qaba kara aaminsan uu hami ka yeelan karo ayaa galmudug cusub uhoon galmudug markas ayay u baahan tahay wax qaba kara ee qabiil ma u baahna galmudug uma baahna qof ku kambeyn gareeyo ama ku ololeeyo qabiil hebelaan ahay ama hore hebelaa ay wadato galmudug waxay u baahan tahay qof qorsho leh qof ku ololeynayo inuu iska leeyahay inuu kalsooni isku qabo inuu reer galmudug iyo shacabka galmudugna kalsooni ku qabo in uu tago inuu galmudug u shaqeeyo maadaama galmudug ay dooranayso uusan gole kale u xirayn
waayahay ee, ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, sidaa la socotid ee, galmudug xaaladeeda aad baad uga warhaysaa waxyaabaha ay u baahan tahana aad baad noogu tilmaantay marka maxaa xal ah oo aad ee, u soo jeedin lahayd siyaasiyiinta galmudug xubnaha baarlamaanka galmudug ee hadda la doortay iyo maaragta madaxda rajaynaysa inay galmudug ee, u tartanto iyo hogaanka dowladda federaalkaba
waa mahadsan tahay eh, xalku waa waa badan yahay eh, galmudug wax badan baa ka hadlaysan laakiin waxaa leeyahay madama midba midaa la midba mar baa la baxshaa meel mudug hadda waxaa u xal ah deganaan siyaasadeed in maamulka dhismi doono madaxweynaha dhismi doono uu yahay qof ka shaqay kara deganaan siyaasadeed xasillooni siyaasadeed iyo isku haynta deegaanada kala duwan qofka ka shaqay kara arrimahaasna waa in marka horeba uu yahay qofka madax bannaan guruubada siyaasada isku haysta heer federaal waa inuu noqdaa qofka dhexdiisa bulshada isnumber one waayo number two galmudug waxaan u arkaa inay xal u tahay maanta bulshada galmudug iyo aqoonyahanka galmudug ee meelaha kale ku mashquulsan ee dibadaha jira ee qurbaha jira ee caasimada jooga ee east africa jooga in deegaankooda horumarintiisa ay usoo jeestaan ma aha waxaad ku qurux badan tahay ma aha meesha aad ka ayaad ayaad shaarkeeda labisan tahay meesha aad ka soo jeedo hadday tahay meel aan nidaam ka jirin iyo kala dambeyn oo horumar la-aan ay tahay shaarkiisaa quruxsan oo aad haysato waxaad tahay mid madow ayaa tahay oo oo mugdi mustaqbalkiisu ku jiro isaguna aan aan aan lahayn maareyn iyo qorshe marka waxaan arkayaa qof kasta ee galmudug galmuduga inuu xooga soo saaro ma ahan dadka hambadu hambadu inay galmudug isku haysato ma ahan galmudug ha la yimaado waxgaradkeeda ha yimaado dadka deegaanada ha laysku raadsho siyaasiyiinta ha laysku raadsho ajando galmudug leedahay oo ay dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleeda ka tirsan ay wax kala qaybsato inay yeelataa loo baahan yahay taana xal xal baan u arkaa qodobka saddexaad waxaan xal u arkaa dowladda federaalka ayadoo ku baxsan howlaha ay qabatay iyo meesha hanaankii doorashada ay soo gaarsiisay haddana waxaan rajaynaynaa inay aada ugu mashquulaan in galmudug dhisanto maamul loo dhan yahay oo lagu wada farax oo lagu faraxsan yahay oo si cadaalada kusoo baxa inay aada uga shaqeeyaan oo aysan ka shaqayn in kalaf kalar gaarihi uu soo baxo kalar gaara inuu soo baxo markaad xooga saarto macnaheedu waxaa waaye kalaro kale ayaad baabi'inaysaa kalaradaa kale la baabi'inana waxaa weeyaan caqabadaa ka imaan kara marka galmudug uma baahna hadda in lays dardaro in lays xoogo uma baahna waxay u baahan tahay in wax wax dhisida iyo in wax la dhiso iyo cadaalad iyo transparency ah xooga la saaro dadka halkan joogaahi maahan maahan dad waa dad isyaqaana waa dad wax cadaalada ku kala bixi yaqaano waaye ku kala bixi kara waaye ee ma aha dad kala haraya haddii cadaalad dhex dhacdo marka dowladda federaalka waxaan rajeynayaa iyo inta dhiman inay wanaajiso baarlamaanka cusub ee galmudug iyo guddoonka ku-meel gaarka waxaan ugu baaqayaa maantay mas-uuliyaddu ayaga ay saaran tahay galmudugta ay noo dhisi doonaan aad aada ha uga fiirsadaan guddoonka baarlamaanka u horeeya waxaa u horeeya ku xiga madaxweynihii marka afarta sane soo socota galmudug kor u socota ee dib usoo noqota ee nidaam iyo kala dambeyn iyo horumar iyo amni ku hana qaada in aqmoo keentaan ma waad awoodaan galmudug la isku haysto oo maalinka doorashadaas maalinka ku xiga lagu qabad lagu qabad iyo dad la xoogay iyo dad cadaalad darro lagu sameeyey iyo wixii oo dhan caro layskula dhaco oo dib u noqota oo dib loo sii kala tago oo deegaanadii isla jooga ay sii kala tagaan oo lasii kala shakiyo oo ismaquunis iyo lagu mashquulo meeshii amni iyo horumar iyo ummadii in laysku kaa lagu mashquuli lahaana waad samay kartaa waxaan rajaynayaa inaad dadka hore doorataan waana aaminsanaa kalsoonida aan ku qabo musharaxiin badan baa idin hor imaanaya ilaahay degtii u kala saara muxuu haystaa iyo intee laga wadaa muhiim maahan qorshahee wataha muhiim qorshihii galmudug badbaadinaha ma wataa qorshahaas fiiriya si cadaalada u fiiriya si cadaaladaaleeya codkaas si cadaalada ha u dhaco oo sistema ha u dhaco natiijada marka markay sidaas noqdaan natiijada waa kuwada farxo farxi doonaa wixii soo baxana waa la shaqayn doonaa